iyo alxamdulilah waa mahadsan tahay gurdoog waa salaamaya annaga shalayto oo ku boyle sagaaliy tobankii february waxay ahayd maalintii loo ilaamiyey inuu dhalo banaanbax oo ay nabadeed oo ay kasoo qayb galaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo banaanbaxaas ayaan qayb ka ahaa waxaan kasoo bilownay banaanbaxa hotel jasiira madaxweyneyaal hore prime minister hore diro hore ayaan ahayn markii aan marayno meel layidhaha hurmuud oo jagboontiga sahal u dhow ayaa waxaan ula furay xabad xabado noocyadeeda kala duwan oo runtii aada u waaweyn alxamdulilah dadkii qaar ayaa dhaawacmay waxa dhimashaa ma maqal oo hubka ay nagu soo rideen waa hubkii baabi'iyey qayb ka mida eeraborka marka aniga waxaanahay dadka soomaaliyeed oo muwaadiniin ah xaq waxaa u leenahay inaan cabirno ee dareenkeenna soomaalinimo dadkana lama caburi karo banaanbaxaane waa xuquuq oo qofka aadamiga uu leeyahay oo muwaadinka waana sii wadaynaa inta aan ka gaarayno hadafkeena
hadda waa sidee xaaladaada iyo dhaawac ku gaari
aniga alxamdulilah gacantan ayaana ka jabay midigta qaybta xusulka ah marka maanta waxaan tegay dhakhtarka aadan cadde hosbitaal waa la soo kabay waa fiicanahay waa caafimad qabaa hadda waxaan joogaa aqalkayga
marka wixii dhacay maxay ahaa marka rasaasta iyo ma ciidanka dawladda idin rasaaseeya ma ciidanka idinla socday kuwa dawladda isku dhacay maxaa keenay in la dagaalamo
iyawa ciidankeenna annaga waa gadaal ayayba nala socday kulligood waxaa horreeyey waa annaga marka hadalka la leeyahay ciidamo ayaa isku dhacay waa brobagando oo ay fidinayaan runtii maamulkii hore anagu annagu ayaa horeynay banaanbax nabadeed ayaan u soconay waan dhigaynay qorye ma wadan cid buntland kuma ahayn cid ujeedkeena ma ahan inaan macnaha aan la dagaalno carqalaad kuma socon waa sheegnay waa ogeysiina ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku noolean gobolka banaadir inaan dhigayno sagaaliyo tobanka ee banaanbax sidaad og tahay dhexdirka dhexsoon habeenkii jimcaha uu soo gelayay waa tii lagu weeraray laba madaxweyne oo dalkan magac iyo maamuus ku leh la dhibaateeyey khasaare loo geystay nafeed iyo maalba subaxiina annagii ayaa haddana sidii si lamid ah ayaa nagula gardaroodo nafteenna ujeedkana wuxuu ahaa nala dilo oo annaga nafteenna nala dhaafsiiyo wax keeni kara sabab keeni karta qof soomaaliyeed oo muwaadina oo mas-uuliyiina kulligood ayagoo mudaharadayo in loo adeegsado xabado in loo adeegsado taangiyadii loogu talagalay in shabaabka dalkan dhibaatada ku haya in lagu xoreeyo waxaa loo isticmaalay soomaalidii weliba kuwoodii mudnaa oo mas-uulka ka ahaa iyo shacab aanaa dembi lahayn oo xaqooda
gudoomiye waxaad ku soo celisay inaa banaanbax nabadeed oo aad dareenkiina ku cabiraysaan aad dhigaysaan adiga iyo dad kaleo mas-uuliyiin ahaa iyo dad shacaba marba haddaad leedaha banaanbaxu nabad buu ahaa maxaa weye ciidankaa idin barbar socday ee la dagaalamay ciidanka kale dawladda
ciidanka horta annagu markaan soo bixinay waan soo qaadanay banaanbaxa waa la hadalnay waxaan idhi gadaal mara annaga ayaa hor marayno banaanbaxaan dhiganaa xabadna ma rixi kartaan laakiin markii xabadaha noocyada ugu u xooganaa waad arkaysay eeraboorka wixii ka baxayo qiic ah iyo dab ah xabadahaas ayaa annaga nagula soo riday alxamdulilah ilaah baa maaragtay gees naga mariyey laakiin ujeedka ay lahaayeen oo loo soo diray oo loo fadhiisiiyey sahal ilaa iyo macnaha lamber afar waxay aheeday in banaanbaxa markaan soo baxno in nala dilo ay aheeday laakiin ama gadaal ha idinka maraan ama hore ha idinka maraan banaanbaxyaal hubaysan ahaydeen sooma
banaanbaxyo waxaan anigu gacno maran hub maana wadan hubba nagulama aqoonin hogaami kooxaad ma nihin dad macnaha ku duulaan dadka soomaalida ma nihin dad carqalada wada inay dalkan dhibaato ay ku soo celiyaan ma nihin laakiin waxaa xaq u leenahay wixii aan rabno inaan banaanbax aana ku cabirno waa dimuquraadiyad waa ilbaxnimo waa wixii dalkan loo soo halgamay oo dhiigga loo soo daadiyey marka dadka in la caburiyana yeeli mayno banaanbaxana waa sii wadeynaa madaxweynaha hadda waktigiisa dhammaadane waxaa lagu doortay si dimuqraadi ah xilligiisa waa dhammaaday doorasho inuu qabtana waa diiday dalkaana in la caburiyana oo macnaha nin dictator ah oo haystane laga yeeli maayo waa mahadsanta ibrahim si kastoo ha noqotay annagu waa mahadsantahay.
ku dagaalamaynaa dalka inuuna dib u noqon Waay.
meel fog baa laga keenay mana yeelino Ya, gudoomiye maxaa weeye aragtida ama visionka aad leedihiin maxaa weeye haddii dowladdii ay doorasho ogosha madaxweynihii ogolyahan waqtiga ka dhammaaday doorashadii hadda heshiis laga gaaro ama isfaham laga gaaro heshiiskii la saxiixi doono oo madaxdii ka qaybgeli laheedba ay joogaan waxa kale aad raadinaysaan maxaa weeye intaasba waad heshane
maya maya maya dadka in la qaldo oo message macnaha kalada loo gudbiyo looma baahna madaxweyne wuxuu leeyahay afar sano oo taram ah doorasho wuxuu bilaabaa laba sano marka ay ka dhiman tahay waktigiisa waxaa dalkan doorashada ka aan ka qabtay isbeshali magaalada caasimada madaxweyne xasan sheekh waxaa ka qabtay doorasho oo loogu fadhiyey oo si dimuqraadi ah inuu uu macnaha qabto wuxuu ahaa madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo laba sana hortooda loo baahnaa in la qabaqaabiyo oo bana oo maaragtay een doorashadii qaabka ay ku dhici lahayd si feer ah oo isla ogolaan in laga shaqeeyo laakiin tiyaaramkii marka uu dhammaaday madaxweynaha afar sano uu leeyahay xaq ahaan marka uu dhammaaday doorashada uu qaban waayey macnaheedu maaha kursigii baa sii joogaya taa taa- taa waxaa weeye waa tilmaamihii lagu yiqiinay kaliska ninka ah qaabkii macnaha lagu yiqiin macnaha weeye mana yeelayno mana aqbalayno waxaa rabnaa annaga ujeedka adhiga gudisaa tiri muxuu ahaa ujeedkeedu wuxuu ahaa dalkani in laga qabto doorasho madaxweynihii hore ee hadda joogo musharaxa waaye tartamo soo baratamo haddii la doorto haddani loo sacbiyo la taageero lala shaqeeyo laakiin waxaan u cusub annaga ugur nagu ah doorashada qaban maayo kursigaa joogaya taas waxa waaye wax yeelaya ma jiraan aad aa mahadsantahay gudoomiye eh, madaxweyne farmaajo mar ayuu kuu magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka waad la shaqaysay markaas waa taageersaneed isagii ra-iisul wasaarihii wadanka wa- waad adeecsaneed weliba dhowr jeer oo ka mid ah wa- waxaad ammaan u soo jeedisay siday wax u wadaan iyo shaqadooda inaad ku qanacsaneed hadda markii xilka lagaa qaaday durbo waxaad ku biirtay mucaarad dantaadu iyo wanaaggii aad ka sheegaysay farmaajo ma waxay ahayd oo keliya xafiiska intaad joogtay
iyo waa maasan tahay aniga madaxweynihii hore waa runta abaal baan u hayaa waa i magacaabay wuxuu ii magacaabay gudoomiye ku-xigeen koowaad ee maamulka iyo maaliyadda markii uu geeriyooday saaxiibkii cabdiraxmaan yariisowle wuxuu ii magacaabay siihayaha gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada way jirtaa wada shaqeyn ayaa na dhex martay ujeedka aniga aan leeyahane ma aha xil ma aha xilkan waa meerto waa sunno waa ku soo maraya nin kaloo maraya waa ku soo laabanaya laakiin ha- ujeedka wuxuu ahaa in aniga meesha aan macnaha aan ku diiday aan ku diidanayay madaxweynaha waxaa waaye madaxweyne taramkiisa afar sano soomaha adag ku wadiinaa
Hay.
Ah, afar sano haddee dhammaatay madaxweynaha muxuu doorasho u qaban waayey maxaa doorasho xilligaanoo kale laba kun iyo lix iyo tobankii ee, madaxweyne sheekh ee, xasan sheikhaa joogay oo madaxweynaha ahaa xilligaanoo kale bil ka hor labada baarlamaan aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa diyaar ahaa doo- doorashaa la aaday madaxweyne waxa- wa- waxaa la doortay maxamed n cabdulaahi farmaajo marka ha- hadallada dacaayadda ah oo la leeyahay xilligaa joogtay xilka aad heysay madaxweynaha saaxiiba aheedeen Waay.
oo waa wasaarihii hore jeedka iyo macnaha waxaan ka hadlayay iyo meesha cusub iyo kishinka saas maaha Ani- aniga dalkan waa u saalgamay nin waxaana soomaali ah siyaasiya macnaa dhib badan usoo marin waxaan rabaa dalka inuusan dib hoos u laaban Waay.
dan gooniya uu leeyahay ibraahim mahadale ma ahane danta dalka iyo dadka ayaan ka shaqaynaya waa madaxweynaha mahadsantahay doorasho inuu qabto uu markuu diiday doorashada la qaban waayey meeshaan isku sheegnay halkaas weeye Eh, bishii nofembar xildhibaan xasan macalim oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa ku dhaliishay eedeyn uu usoo jeediyey madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisa waxaad ku tilmaamtay nin qaran dumis ah laga dhex hadlayo aragtidiis u madax bannaaneen ma moodaa maanta tabtii ina adiga joogto
iyo waxaan badanaa haddii aad fahamtay hadalkayga waa hadda mogtaha su-aashii ayaad igu soo celisay mogtahay waxna waxay lamid tahay markii xilligaas ay jirtay dowladdan xilligeedii isa dhammaanin waa taageeri jirtay haddana macnaha waa waa diiday haddii aana qaldaleen taas waa ku sharaxay waa ku sifeeyey macnaha waa waa ku macneeyey joogitaanka uu joogo madaxweynaha xaqa u leeyahay in la doorto waa muwaadin soomaaliyeed haddan ku sheegayaa dadkii u dabaaldegayay habeenkii la doortay ayaa anugu kow ka ahaa xaq ugu lahaa soomaaliya u ahaa muwaadin u ahaa nin waxaa soo shaqeeyey laakiin arrinka lagu cusub annaga oo aana diidnay oo aan kakabitidnay waxaa weeye macnaha inaan dalka doorasho aana laga qaban annagu siyaabar labaatan iyo koo sano ayuu jooga dalka waa waxaa la dagaalay dadkii soomaaliyeed ee xiligaas macnaha waxaa macnaha garabka ahaa way diideen waxay ku diideen waxaa waaye dalka soomaaliya afartii sano marba in la aado doorasho ayaa u qoran astaan u qoran saas weeye taas waaye meeshaan aniga rabo inuu dalku ku socdo dib aana loo celin jiilka naga dambeeya ee dhaxlaan ay u yimaadaan dal nabad ah dimuqraadi ah afar sano kastaba madaxweyne yimaada mid kala baxa kii la doortan haddii haddana mar kale la doortane waa fine marka niyo hadalka ujeedka anu aan leeyahay waxaan ka hadlayay haddii ay ku seegin saasuu ahaa